faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan waa rediyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu doroon in ka badan laba boqol oo askari oo kasoo goostay maamulka jubbaland kana mid ah ciidamada gaarka ee maamulkaas oo goor rugaaray duleedka magaalada jilub ee gobolka jubbada hoose xilliga uu dib furmayo kale fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta uu shaaciyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ciidamada kumaandoodka soomaaliya iyo ciidamo maraykan ah oo dad shacaba ku laayay deegaan u dhow degmada hunsukow ee gobolka jubbada hoose dadka shacabka ee ku nool gobolka gado oo xilligan ay iskugu darsoontay abaara saameyn ku yeeshay iyo amarro ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada kenya oo ciqaab adag marsiinaya odayaashii soo doortay xildhibaanada isbaddoonka ee ku sugan magaalada kismaayo kuwaas uu u gacangeliyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe maamulkii waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo isku raacay in sharciga islaamka oo kaliya lala tigsado dadka falka amnidarre ka geysta gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulka magaalada marka ee gobolka shabeella hoose oo dagaalamayaasha al-shabaab iyo hay-adaha samafalka ku eedeeyey xaaladda cakiran oo ay wajahayso magaalada marka ee xarunta gobolka shabeella hoose ciidamada militariga soomaaliya iyo ciidamo ka socda kuwa midooda afrika misoom oo maanta howlgallo qorshaysan ka fuliyay inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo degmada bolobardi ee gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu doo karoon warka duure rediyo cadaado goro u diyaagorooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wanaagsan saaxiibyaal waa duur sabdeed taarikhda ku astisan tahay shanta bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal intaasaad maqasheen waxaan qodobada ugu doo karoon warka duur ee rediyo cidaado imigii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan in ka badan laba boqol oo askari oo ka soo goostay maamulka jubbaland kana mid aha ciidamada sida gaarka u tababaran ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa maanta waxaa la sheegay inay gaareen duleedka magaalada jilub ee gobolka jubbada hoose soo goostada ciidamadan ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa waxaa la sheegay inay taben kadib markii maamulka jubbaland ay amarro kala duwan ciidamadaas ugu soo rogay taas oo ugu dambeyn sababtay in ciidamadaasi ay gaaraan dhanka degmada jilub oo ay ka tashan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada ka soo goostay maamulka jubbaland oo goru qadka telefoonka kula hadlay waxay ii sheegeen inuu adkaysan waayeen amre ka soo baxay maamulka jubbaland taasoo sheegtay ugu dambeyn in iskaga bambaxaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ugu dambeyn ay saabtay inay iskaga bambaxaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidamada waxay sheegeen inay qorshanayaan inay ku biiraan dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo gacanta ku haya degmada jilib ee gobolka jubbada hoose wixii waraa kusoo kordha warkaasi waxaa ku dhegaysan doontiin wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda xilliga uu dib furmayo kale fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxaa maanta shaaciyay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xasan nasiib maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimada daaxi muqdisho qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursid sheekh cabdiraxmaan ayaa lagu shaaciyey wakhtiga uu furmi doono kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka sida ku cad waraaqada kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka ayaa furmi doona maalinta arbacada ah ee soo socota kuna taariikhaysan sagaalka bishan oktoobar sannada labaatan sagaal iyo toban qoraalkan uu soo saaray guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa loogu baaqay xildhibaanada labada gole inay ugu dambeyn toddobada bishan oo ku beegan maalinta isniinta ah eena soo aadan inay dalka dib ugu soo laabtaan si ay xilgudashadooda u gudagalaan cabdikariin xaaji cabdi buux oo ah xoghayaha guud ee golaha shacabka soomaaliya ayaa warbaahinta la wadaagay qoraalkan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim Eh, halkan waxaan ka akhriyaa ogeysiis ku saabsan eh, wargelinta furitaanka kalfadhiga lixaad ee labada gole golaha shacabka iyo golaha aqalka sare Eh, dhammaan xildhibaanada sharafta leh waxaa lagu wargelinayaa in furitaanka kalfadhiga lixaad ee labada gole loo qorsheeyey in la furo sagaalka oktoobar oo ku beegin maalinimo arbaco ah sidaa daraaddeed waxaa dhammaan xildhibaanada golaha gole- labada goleba laga codsanayaa inay dalka soo galaan ugu dambeyn toddobada oktoobar diyaarna u noqdaan xilgudashada u- uga beegan kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka wada shaqayn wacan mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya kalfadhigii ka horreeyey kan ee shanaad ayaa inuu furmo waxay guddoonka ku qaadatay wakhti dheer iyadoo uu baaqday wakhtiyo la qorsheeyey inuu furmo kalfadhigaas laakiin lama oga kalfadhiga lixaad ee loo asteeyey inuu furmi doono maalinta arbacada oo ku beegan sagaalka bishan oktoobar inuu dhaqangeli doono amba inuu u dhaqangeli doono sidii loo qorsheeyey xasan nasiib maxamed radio cadaado muqdisho ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo ciidamo maraykan ah ayaa dad shacab maanta waxay ku laayeen ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo ciidamo maraykan ah ayaa waxay dad shacab ay ku laayeen deegaan u dhow deegaanka leeraha hamsugo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo ka tirsan gobolka jubbada hoose cabdimajiid cabaas aadan habeenkii ay soo gelaysay khamiistii ayaa diyaaradaha maraykanka kuwa aysan ciidan wadin ee loo yaqaano droniskow ayaa waxa ay duqayn diyaaradeed ah ka fuliyeen deegaan hoostaga hosugow duqayntaasi ayaa waxa ay geysatay khasaare nafeed iyo mid hanti waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray qoys ka mid ah dadkii halkaasi deganaa ee ahaa reer miyiga axmed maxamed cabdi oo ka mid ah qoyska ay dhibaatadaasi saamaysay ayaa idaacadda ku waramay sida ay goobtaasi wax ugu dhaceen iyo khasaarihii ay duqayntaasi u geysatay ka qoys ahaan haa walaal maxaane Eh, meeshaas waxaa ka dhacay eh, dacdo foolxun baa ka dhacday Eh, reer reemiyi oo xilli jilaal iska joogo oo wakti habeennima haddana joogo oo afar saac iyo meelahaas habeennimo jooga iyo diyaarada duqeeyeen haddii ay duqeeyeen meeshaas waxaa wax ku noqday laba nin baa meesha ku dhimatay ma garat Eh, dhimashadu walaal waa laba qof dhaawacuna waa adigu hal qof baa dhaawac eh, caadi gaadhay Eh, dhaawacu marka halkaa qof waaye Eh, wax yar oo mataqaanaa eh, firfir yar oo mataqaanaa wax eh, eh, ciyaal iyo wax kale wuu jiraa laakiin eh, waxaa waaye waa un eh, labadaa nin oo dhimashaha iyo dhaawacaas oo halkaa nina waa Eh, dhaawacna wuu jiraayo ninkii eh, meesha deganaayo eh, meesha deganaa baa asna dhaawac soo gaadhay ma garat Eh, xoolo fara badan oo ilaa labaatan neefana meeshaas wax dhintay iyo wax dhaawac ay noqdeen ma garat xoolahaas walaa lo bay ahaayeen lo bay ahayd lo bay ahayd marka loodaasa meeshaas eh, si weyn wax u noqotay dadkaa dhintay eh, kadib eh, dadkaas xoolahaas marka waxaa waaye lo adigu lo eh, toddoba sideed neef meesha ku dhimatay lo kaloo fara badan oo eh, dhowr iyo toban oo dhaawacina way jirtaa oo mataqaanaa meesha wixii ka dhacay firiskii iyo wixii wadagalay oo wax mataqaanaa kici waayey iyo wax mataqaanaa dhinaca kale axmed maxamed cabdi ayaa inoo xaqiijiyey in ilaa iyo hadda aysan qoyskaasi helin wax gurmad ah oo kaga yimaada dhinaca maamulka jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka Eh, walaalkay eh, wax kale oo nala soo xidhiiday ma jiraan eh, laakiin eh, meeshan hadda magaaladana laga gurmaday eh, oo dadkii mataqaanaa halkaa looga gurmaday oo dadkii meydka lasoo qaaday eh, meeshanaana lagu aasay eh, wa- laakiin wax kale oo gurmado oo meel kale oo mataqaanaa eh, meel laba nooga yimid oo kale ma jiraan laakiin intaa looga gurmado dadkii dhaawaca eh, dadkii meydka loo soo qaaday oo intaa la keenay magaaladana lagu aasay ugu dambayntii axmed maxamed cabdi ayaa inoo xaqiijiyey in dhacdadani aysan ahayn dhacdo ku cusub deegaanka horena ay sidan oo kale diyaaradaha maraykanka duqayn caynkan oo kale ah ugu fuliyeen deegaanka ayna wax ku noqdeen dad shacab ah oo kaag dhowaa deegaankaasi may walaalo dhacdo deegaanka ku cusub baa ah ee marar hore oo kaleo badan baa ah iyo sidan oo kale dhacday hadda weliba dhibaato wuu yaryahay marar baa mataqaanaa toban iyo dhowr qof ay dhibaato magaaladan gudaheeda ku dhinteen ee marka wax ku cusub ma aha deegaanka walaalo waa ee dhacdo mataqaanaa soo noqnoqotay ee muddo un mataqaanaa hadda dhowr sano ka hor ah ee dad dhowr iyo toban qof ah hal mar ku dhintay deegaanka oo magaalada weliba dhexdeeda ku dhintay deegaanka hoosugow oo dhinaca galbeed magaalada kismaayo ka xiga ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada maamulka jubbaland waana deegaan istaraatiiji oo ay u kala gooshaan gawaarida u safra kenya iyo kuwa ka soo baxa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya waana deegaan ku wanaagsan dhuldaaqsimeedka xoolaha oo dadka ku nool deegaankaasi ayaa ah kuwa inta badan dhaqda xoolaha gaar ahaan lo-da dadka shacabka ee ku nool gobolka gadow ayaa xilligan waxaa iskugu darsoomay abaare saameyn xun ku yeeshay iyo amare ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab shacabka ku nool gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya ayaa waxaa isugu darsantay abaare saameyn xun ku yeeshay lacaga dheeriga ah kuwaasoo hore ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay kusoo rogeen saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolka gadow siiba degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in dadka ay la daaladhacayaan abaare xoogan oo ka jira qaybo ka mid a gobolka iyo sidoo kale amaro ay dagaalamayaasha al-shabaab ku soo rogeen dadka shacabka ah kuwaasoo dhigaya in lacag dheeriah ay bixiyaan dadka shacabka ah ee abaarta xun ay ku haysato koonfurta soomaaliya siiba gobolka gedob sarkaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo lagu magacaabo cali yacquub nuur ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka shacabka ay yihiin kuwa sii kordhiya islamarkaasna isugu jirta abaarta oo sida uu sheegay ka jirta meelo badan oo ka mid a gobolka iyo lacago dheeraad ah oo ay ku soo rogeen dagaalamayaasha al-shabaab wuxuuna sidoo kale uu soo jeediyey in si deg ah loogu howlgalo dadkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka degmada baardheer ay gacan ka geysanayaan si dadkaasi gurmud loo gaarsiin lahaa islamarkaasna loo adkeyn lahaa ammaanka goobaha u baahan in jawaab dadega ah la gaarsiiyo inkastoo uu sheegay in meelaha qaar adag tahay in la gaaro nidow gobolka dib abaar xoog lahaa ka jirto eeryada baar dheere oo ilaa lixdan kilomitir meel gaari feerxoood lagu biirsaday baa ka daayay oo laga cadday oo warar warahana biyo diray laakiin wixii oo manaha sog ah oo faahfaanuun xagga ka jira ilaa lix iyo toban ruux oo bini aadan oo nafleey ah ayaa oon u geeriyooday ma garat marka dhibaatada abaaraha si aad lahay gobolka dib gacanta ugu haysaa wa- waa sax wey barnaamijkaas waa jiraa sidaas ay tahay shabaabka umbigooda waa dad dadka la dhashay ayagaaba gurmud sameeyey ma garat oo dadka lacag ay ka qaadeen lacagay ay ka qaadi jireen lacago kale hor le saareen marka lacagahaas hor le waa dadka ay biidhaamisa ku samaynayaan ma garat dadka xoolahooda in lacag int ka qaadi biid u geyso aad bay ugu baahan yihiin sanadka kale waxa weeye marka barnaamijkaas xagga shabaabka waxa weeyaan xoolahan ay qaadan oo zaa'idka dadka saareen meya biyo ayagoo umbigooda dadkii bay la dhasheen fakar kale oo qaldan baa saar meya dadkii bay la dhasheen oo gaydhaamista xagga hadda marka la yidhahdo ayaa aad ugu dheereeya ma garat sidaas wey barnaamijka ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid a degmooyinka deegaanada gobolka gadow ayaa waxay sheegeen in gurmad ay gaarsiin doonaan qaybna ay ka qaadanayaan sida dadkaasi lagu gorman lahaa kuwaasoo ku nool qaybo ka mid a gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya ciidamada kenya ayaa ciqaab adag marsiinaya odayaasha soo doortay xildhibaanada isbuldoonka ku sugan magaalada kismaayo kuwaasoo uga cangeliyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayadoo muddooyinkii dambe madaxweynaha maamulka jubbaland lagu eedeynaya inuu caburin uu ku hayo siyaasiyiinta waxgaradka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaase soo taraya eedamaha loo jeedinayo madaxweynaha dib isku doortay axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoo ku soo baxa doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose labaiy labaatankii bisha agost ee sanadkaani kornal cabdirashiid macalin gaas oo ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda federaalka soomaaliya kuna sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo la hadlay warbaahinta raadiyo xadaado ayaa sheegay in ciidamo taabacsan madaxweynaha jubbaland ay bishan gudaheeda xabsi ay dhigeen in ka badan labaatan qof oo isku jira siyaasiyiin waxgarad saraakiil ciidan wuxuuna sheegay dadkaas inuu xiray sargaal ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaan madaxtooyada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose korneelka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi la geeyay xeebta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna sheegay in halkaasi ciqaabtii ugu xumed lagu marsiiyey waxa uu sheegay in markii cid ugu wardambeysay halkaasi lagu dhibaataynayay ilaa haddana aysan wax wara ka haynin ereygaas waa wax dhici karo oo macquul ah oo xaqiiqaa aadna loo rumayn karo limaada waxaan ognahay dad fara badan oo soomaaliyada kismaayo laga qabtay oo kenya lagu wareejiyey nolol iyo geeri maanta meel lagu hayo aan jirin xitaa dumar baa kamid ah baa jira labada nin oo kale badaa la geeyey sidaan ka war hayno waana laga soo celiyey kollay meeshaa lagu soo jirdiray dadka markay waxweydiinayaan badbay ku ciqaabeen jawaan bay ku xiraan badbay gelinayaan ruuxa markii biyaha la gelin oftoonay soo bixinayaan markaasay dhahayaan hadal sheeg hebel muxuu ahaa hebel muxuu ahaa bay dhahayaan marka een, waa dhici kartaa kenyaanko dee badda iyadaa degan dadkii hambegarka la dhihi jiray oo qalabkii ciidamada mariniska lagu xarin jiray iyo raadeerkii soomaaliya ee, badda kontarooli jiray saldhig saddex iyo afartanaad meesha ku yaaleen way degan yihiin aagaasoo dhan wixii gud ahaa ee meesha ku yaaleen rasaasta la guli jiray iyagaa haysta Ee, rajiimka meesha haysta gurigoodu meesha ka dhistay oo iyagii isku aamini waayey meeshiisa iyagaa ilaaliya hadda hadalka korneelka ayaa ku soo-aadaya xilli tobaadkan gudihiisa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu xiray nabadoon caan ka ahaa deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo ka tirsanah siyaasiyiinta isbaddoonka ee ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulkii waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa isku raaceen sharci islaamka oo kaliya lala teegso dadka falka amdarar ka geysanaya gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulkii odayaasha dhaqanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa isku raacay in sharci islaamka lala teegsado dadka falka amdarar ka geysanaya magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo guud ahaan gobolkaasi maamulka gobolka hiiraan ayaa soo saaray amare la xiriira sida loo xadidi lahaa falalka amnidarra ee aaninku qabiil qeybta ka yihiin ee ka dhaca afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxayna soo saareen sida loo bartilmaameysan lahaa shakhsiyaadka falkaasi ka dambeeya kuwa oo maalmihii ugu dambeeya kusoo badanayay gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidoo kale waxay wararku ay tilmaamayaan in gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay kusoo badanyaan burcadda hubaysan kuwaas oo dhac u geysta dadka ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kana faa'iideysanaya kala shakiga qabailka dega xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sida uu noo sheegay qaar ka mid a mas-uuliyiinta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed cali maxamed oo ka mid ah maamulka gobolka hiiraan islamarkaasna ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa raadiya hadalda faahfaahin ka siiyey bal sida ay u jirto xaaladan kusoo korortay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan go-aanka waxaa in la qaato waxaa keenay markii laga tashtay ee, waxgaradka reer hiiraan ay ka tashteen markii waxgaradka reer hiiraan aqoon-yahanada ay ka tashteen fal dembiye oo dhan meel laasku imaado go-aanaa laga qaatay haddii aas wiil keena iyo hadday gabar keento iyo haddii oday keenaba wixii dembi ku- kuba ah shareecada dembi lasoo hoosgelaya in shareecada la waafajiyo ee, laguna dhaqo sharciga muslimka lagu dhaqmo go-aankaasa isla qaateen Ee, gobol iyo degmo iyo laamo ka amnigo iyo waxgaradka dhammo reemayaan waad mahadsan tahay dad soo qabta waa jiraan oo xiran waxaan waafajinaynaa sharciga muslimkaan waafajinaynaa dadkaas horen maya xeerarka waa sax xeerarka waa lagu dhaqmaa waa runtaa xeerarka in badan baa lagu soo jiray laguna dhaqmaya iyada ruuxooda oo dhibaatada ay horroogeen laakiin markii la iswaraystay laga manaashaqooday gobol iyo degmo la iska warsaday culamada diinka la iska warsaday aqoon-yahanada reer hiiraan ay iska warsadeen shareecada muslimka wax walba in een, la qaato laguna soo dabaalo go-aankaasaa hoos laga hariya insha allahu go-aankaasaana qaadanayna saan amarkaas u bixino waayo go-aankaasaa la qaadana haddii alla go-aanka maamulka gobolka hiiraan iyo sidoo kale odayaasha dhaanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan isla qaateen ayaa dadku waxay rajo ay ka muujinayaan inuu noqdo mid wax badan ka bedela xaaladda ammaan ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan islamarkaasna horseeda in kalsoonida bulshada ku qabta maamulkaasi inay kororto sidoo kalena qabailka dega xaafada ay ka kooban tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ay xal u helaan dhibaatooyinka kusoo laalaabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dagaalamayaasha al-shabaab iyo hayadaha samafalka ku eedeeyey xaalad cakiran oo wajahayso magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose cawal maxamed ciise indhacade maamulka magaalada marka ayaa al-shabaab iyo hay-adaha samafalka ku eedeeyey xaalad caakiran oo ay wajahayso magaaladaasi maamulka iyo sidoo kale qeybaha bulshada ayaa waxaa la sheegay in ay si dhow ula socdaan xaaladda cakiran ee ka jirta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose taas oo wadooyinkooda ay noqdeen kuwo shabaabku ay go-doomiyeen iyo sidoo kale kuwo laga cabsi qabo in xilli roobaadka xilligaani la gelayo ay go-doomaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada waxaa sidoo kale eed loo jeediyey shabaab oo la sheegay inay bartilmaameedsadaan gaadiidka sahayda iyo sidoo kale shixnadahaba keena magaalada islamarkaana jidadka ay ka xirteen kuwaas oo xilligan ugaarsi xoogan ay ku hayaan meelo badan oo ka tirsan magaalada cabdulaahi shaacir oo kamida gudoomiye ku-xigeenada maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay idaacadda ayaa waxa uu sheegay in xilligan xaalada soo korortay ay tahay mid maamulku ay aada uga walwalsan yihiin loona baahan ahaan yahay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo sidoo kale dowladda federaalkuba ay ka jawaab celiyaan sida uu yidhi dhibaatada ay qabto waxa waaye waa midda maciishada qutul daruuriga magaalada marko waxaa xirxiran wadooyinkeedii wax oo intiyaa weli noo muuqato maxaa yeelay wadadii wadooyinkii saxda ahaaye ee m- ee habeen iyo maalin lagu safri jiray ee dadka ay ku safri jireen ee wadadii ilaa iyo hadda ay xiran tahay ee gawaarida qaarkeed waxay kasoo wareegtaa saxaraha ee ka koreen janaale ka kor waxay kasoo gudbayeen janaale markaas kabacdi afkooda waxay soo aadinayeen marko Eh, si kadasi hudhuumaaleys ee barkudeed si official eh, kuma yimaadeen Eh, gaariga soo galaayo marka uu soo galayo raashin u wadan eh, lacagta laga qaado nimankan ay ka qaadaan nabadiidkani aad ay xog badan tahay oo maxaa yeelay baabuurta aad ay ugu dhawaan maciishadaas meesha kasoo gasho waxay nagu timaadaa eh, maciishada qaaliya nagu timaadaa Eh, midan kalena eh, dadka eh, wa- maalintii maamulka uu yimid iyagoo macluul ahay maamulka uu yimid Eh, waxay ka dambeeyeen hadda wax gargaar oo soo gaaray oo sax ah oo maamulka soo gaaro ayayna dadweyne ay ku wareejiyeen malaha gudoomiye ku-xigeenka oo sii hadleeyay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hay-adaha samafalku ay ka gaabiyaan waxuqabashada dadka nugul ee xilligani wajahaya xaaladda adag ee la soo daraystay ee ka imaaneysa dhanka cuntooyinka oo gabaabeysa kuwana ay qaali noqdeen iyo sidoo kale dhibaatooyinka dhanka jidadka xiran laga dhaxlay waxa uuna sheegay in hay-adaha samafalka ee halkaasi ka howlgala ay damceen ama isku dayeen in ay arrimahaasi wax ka weydiiyaan ha yeeshee ay suurtogeli weyday islamarkaana shakhsiyaadka hogaamiyaha hay-adaha ay ah, weecweecdeen marar badan in wax la iska weydiiyo lana xisaabtamo Eh, hay-adaha samafalka ilaa iyo hadda hay-ad oo hay-ad caalami eh oo deegaankan degmadan ka timid ama soo degtay ma jirto hay-adaha marka eh, n g o yar yar oo oo dad yar ay samaysteen oo kabani sida kabani eh hay-adaha xamar ay fadhiisteen Eh, waxaan aada uga cabanayna waxay tahay hay-adaha xamar ay fadhiisteen Eh, n g o ama kabani yar yar waxay soo siinayeen qandaraas eh, adiga waxa waaye qof qofun guri ka kor raadinaya waaye marka dadkana kuma filna laakiin hay-adaha haddii ay degmada yimaadiin oo ay guryi kiraystaan oo ay guryi degaan macnaha dhow laga yaabaa dhaqaalihii inuu galo degmada ee dadka ay bulshadan ay wax ka helaan haddii injo wax lasoo injo nin doonay ku imaanayeen oo habeen iyo laba iyo saddex maalmood ay joogeen injo yaroo yimidna qofku wuxuu ku dhihi karaa aniga wax yaroo samafalaan wadaa oo aan naf leen dadka inaan gaarsiiyaan rabaa Eh, ma la xisaabtama kartid wax u wadana itus ma dhihi karto ama hay-adaha samafalka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu dhaliilayaa in aynan wax u qabanin boqolaal qoys oo kasoo barakacay meelaha colaaduhu ay ka jiraan ee gobolkaasi islamarkaana soo gaaray magaalada xarunta u ah gobolka ee marka halkaas oo ay qaarkood la ku wajahayaan xaalad adag waxaana sidoo kale magaalada intaasi u dheer dadka soo barakacay marka laga soo tago in wadooyinku ay ka go-doonsan yihiin meelo badan islamarkaana la tilmaamay in shabaabku ay ciriiri geliyeen dhaqdhaqaaqi gaadiidka ee iskaga gooshayay magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale marka ee gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose cawil ciiseen dhacde raadiyo cadaado muqdisho ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ama som ayaa maanta howlgalla qorshaysan waxay ka fuliyeen inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo- iyo magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo degmada bulobard ee gobolka hiiraan howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa yimid kadib markii dagaal u dhexeeyey ciidamada militariga soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray inta u dhexaysa deegaanka halgan iyo degmada bulobard ee gobolka hiiraan dad ku sugan deegaanada lagu dagaalamay ayaa warbaahinta u sheegay in labada dhinac dagaalka isku adeegsadeen hub kala duwan al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaana hoostaga halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan degmada bulobard ee gobolka hiiraan ayaa in muddo ah ku jirtay xaalad go-doon ah gudoomiyaha degmada bulobard ee gobolka hiiraan ayaa dhowaan sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay dhowaan qaadi doonaan howlgallo ay isugu furiyaan wadooyinka gobolka hiiraan gaar ahaan wadooyinka soo gala degmada bulobard ee gobolka hiiraan mahadsaned bashiir warkii duuro kala socotaan radio cadada waana intaas warka duuro maanta waxaa soo saara anigoo xasana sharmaakusili wuu farsameynaya tan intaana warkan waraxeed ugu kulmi doono duuro wanaagsan